bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada ugu door karan warka habeennimo idaacadda berlula qodobada warkeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka gobolka hiiraan oo ka digay fatahaad u geysto webiga shabeelle dhexmara beledweyne saraakicyal ku nool kaamka raaga iidle ee beledweyne oo codsaday in loo dhiso xarun waxbarasho ragaab xafiiseed lagu wareejiyey wasaaradda haweenka koonfur galbeed tabar ku saabsan xuquuqda aadanaha oo lagu qabtay magaalada kismaayo qiimaha qudaarta suuqyada magaalada dooble oo cirka isku shareeray aqbaraadka dibaddan waxaa ka mid ah duufaan xooggan oo waxyeello ka geysatay dalka maraykanka labada bisha abriil sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka intaasi waxayan qodobadii ugu darkaroonaa warka habeennimo idaacadda beerlula markana isagio fidsan maamulka gobolka hiiraan ayaa ka digay fatahaad uu geysto webiga shabeelle dhexmara bartamaha magaalada beledweyne kadib markii uu buux dhaafay wariyahena cabduqaadir cumar ibraahim nadaar arbixinta horkan noo haya xilli lagu guda jiro xilli roobaadka guga ayaa laga cabsi qabaa fatahaad ku dhufata magaalada beledweyne iyo deegaanada uu maro webiga shabeelle maadaama xilligan webiga uu wado biyo badan oo kasoo rogmaday dhulka buuraleyda ah ee dowla deegaanka soomaalida gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada beledweyne ayaa bulshada degan hareeraha jiinka webiga shabeelle ugu baaqay in ay ka foojignaadaan fatahaad uu geysto webiga shabeelle kadib markii uu buux dhaafay waxaan rabaa dadka reer hiiraan ama reer hirshabeelle ee webiga shabeelle uu maro magaalooyinka uu maro waxaa naga soo gaaraya fariimo allaarmi ah dhinaca dowladda itoobiya ama aan idhaahdo dowla deegaanka soomaalida ayaa naga soo gaaraya ma aha inaan leenahay ha la qaxo ama aan hadda cilaaminayna in la guuro laakiin ateshin inuu jiro ateshin oo arrintaa dhegta kor loo hayo intaasi waxaanu ku wargelinaynaa shacabka deggan intaan carabka ku soo dhuftay waxaad maadsan yahay wariyaheenna cabduqaadir cumar ibraahim nadaar warbixinta warkaasi nala socodsinaya markacyaasha degan kaamka raaga idle ee magaalada beledweyne ayaa codsaday in loo dhiso xarun waxbarasho oo caruurtooda ay wax ka bartaan wariyahena xawlool aadan xuseen ee warbixinta warkan noo haysa kaamka raagiidle ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ka jira waxbarashalaan haysata caruurta kaamka ku nool oo kasoo barakacay deegaanada iyo degmooyin ka mida gobolka hiiraan waxaana kaamka ku nool caruur badan oo gaaray wakhtigii ay waxbaro lahaayeen balse ma haystaan iskuul ay wax ku bartaan iyo qarashkii waxbarashada horjoogaha kaamka raagiidle ee magaalada beledweyne cabdicasiis xasan raage ayaa raadiyo beerulo uga waramay baahiyaha waxbarasho ee ka jira kaamka isagoo sheegay in magaalada uu ka fog yahay ayna u baahan yihiin iskuul looga dhiso gudaha kaamka waxa uuna baaq u diray maamulka gobolka wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo hay-adaha taageera waxbarashada bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah guddoomiyihii kaamka raaga iidle waxaan rabaa inaan codsi gaara aan u soo jeediyo dhammaan hay-adaha samafalka iyo maamulka iyo haddaa la kuuran yahay bartaana waxaa ku nool boqol iyo labaatan qoys boqol iyo labaatan qoys oo qoyskiiba shan iyo lix ciyaal ay haystaan waad garanaysaa tiradooda inta ay dhan tahay dadkaas ayaga ah ma haystaan daryeel deeq waxbarasho ama diini ha ahaato ama maadi ha haysto annaga ayaa isku daynay oo isxilqaanay isku daynay inaan ilmihii bacdamaha ay ilmi intaas meel laiskugu keenay oo aan waxbarasho lahayn si aysan ilmihii fasahaada aysan u suubinin oo ilmihii aysan gacanta aysan kaga bixin oo labadii dhashay aysan berita aysan kaga hor imaanin inaan qayb ka qaadano sidii ilmihii waxbarasho ay ku heli lahaayeen arrintaas darteeda ayaan geed dheer iyo geed gaaban aan u fuulnay inaan waxbarasho u helno waxaan keennay sabuuradii waxaan keennay jeesooyinkii waxaan keennay de dee macalin wax noo dhigo waa awoodi weyne dhaqaalihii iyo kiridii qofkii bishii wax ku qaadan lahaa waxaan codsanaynaa marka aan codsanaynaa haddaan nahay raagi iidle barakayaashii raagi iidle in ilmahaasi loo helo deeq waxbarasho iskuul loo helo sidii looga heli lahayna gacan weyn nalaga siiyo si ay ilmahaasi mustaqbalka jielkaas ay u noqdaan kuwa ayaga is anfaco waalidiintii dhashina anfacdo waxaan rabnaa inaan nalagaga hirgeliyo gudaha xurunta dhexdeeda xurun waxbarasho iskuol sida wasaaradda waxbarashada ee hirshabeelle ama federaalka ama hay-adaha waxbarashada ku shaqale sida sef iyo hadda hay-adaha ku shaqada leh waxbarashada inan xerada xurunta dhexdeeda aan u helna xurun maxaa yeele hadda haddii iskoolooyinka magaalada hadda xaafadda ka fog ama kaamka ka fog aan nahay ilmihii alla geeya aan idhaahdo maraan isku dayo in kaamam kale oo iskoolula hataa inan geyno waxaa dhacday in inay ilmihii labada saf ay dee meeshii dhibaato ay ka timaada ilmihii daga ay ku dagaalaan waxaan codsanaynaa marka maamulka gobolka iyo federaalka iyo tan hirshabeelle iyo wasaaradda waxbarashada iyo hadda alikooni hay-adaha ku shaqada leh waxbarashada aan ka codsanaynaa in xuruntii raageeda dhexdeedii aan ku helno iskuol ciyaalkaas wax ku bartaan aadin waasan tahay waryaheena xawlool aadan xuseen warbixinta warkaasi nala socodsinaysa markana baydhabo wasaaradda haweenka koonfur galbeed ayaa lagu wareejiyay agab xafiiseed loogu talagalay in lagu qalabeeyo xafiiska wasaaradda haweenka koonfur galbeed waryaheena maxamed yuusuf cabdulahi warbixinta warkan noo haya wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed ayaa agab xafiis isugu jira miisas kuraas iyo kombyuutaro kala wareegtay hay-adda iisha oo kaashanaysa hay-adda kasmoon deyfa waxaa ka qayb galay madasha agabka lagu wareejinaya agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed madiina axmed nuur iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta labada hay-adood ee iisha iyo kasmodeef qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda iisha iyo kasmodeef ayaa si wada jira ugu warbixiyey qalabka ay ku wareejiyeen wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeeda ma ahaa gudoomiyaha hiilbilan alaabtun geek intilka dhiibahay maynoo caawiyey maylerahay iisha iyo hiilbilaamed marka may eedinjeelna alaabtun inuu hadeersan wasaaradda haweenka eed iyo eedaananka faraxsagna na hadhawaayana salaanka bacda geegma inta ka wareejiyahayne qalab oo neeska jara kombyutara birantara iyo kuraas iyo waa neeska jara meel raayus miisaska oo mastarka weyno meel raayus oo miis hafiise iyo master chair oo suunaanka talagalnay xafiiska wasaaradda antaasana isku jiraan iyo water dispenserka intaas qalabkaas ayaa ku wareejiyaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka sio unka adeegan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada koonfur galbeed sidaas ogdin mashruucun hawedni mashruuc la rabo meel araawo peace and security mayna ka dhalatay qiimeyn badan la suubiy yaa maha ku batay in oonay wasaaraddan unbaahanta alaabtan codsijoona ka jari codsijoon lahan ka jawaabi marka intaasu walkale hata dheeraad ana ka daroomale cidinii sabot garayti iyo idinoo aqbali in oonay alaabtiyanad wareegtay dhammaanti oo mahadsanyiin wasaaraddan may kala dardaarmay in qalabka anka adeegdiyana bulshada horta bulshadaan adeegi jirtay roogdi haddana walaama ee qalab dhammaystiran kabo marka waxyar oo armaajooyin iyo laabtoob iyo waxyaaba noocaas ee haddii lanshaan walkab elmaymaemaylaaraayuso waloo shaqadiio dhan ama xafiisyadiio dhan laga qalabayo ma-e laakiin waa bilow fayle madiina axmed nuur agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed ayaa u mahad celisay hay-adaha
anigoo hadlaaya magaca wasaarada haweenka waxaan ugu mahad celinayaa hay-ada isha human right hilbilan iyo casmo development kuwaasoo uu ka caawiyay wasaarada dhowr qalab ay ku ka mid yihiin aqaabka xafiisyada si ay wasaarada ugu qabato waajibaadkeedka mar labaad waxaan waxaan u leenahay waad mahadsantiinad waasan yahay waryaheena maxamed yuusuf cabdulahi warbixinta warkaasi nala socodsinaya markana kismaayo tababarka ku saabsan xuquuqda aadanaha ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waryaheena cumar yuusuf aadane warbixinta warkan noo haya agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafuray tababar ku saabsan xuquuqul insaanka iyo in la kubciyo garaadka aqooneed ee shaqaalaha wasaaradaha inta badan tababarka waxaa ka qayb galay shaqaale ka kala socday wasaaradaha caafimaadka waxbarashada qorsheynta arrimaha gudaha saraakiil boolis iyo xubno ka socday xafiisyada garsoorka iyo xeer ilaalinta jubbaland agaasimaha waaxda xuquuqul insaanka ee wasaaradda haweenka jubbaland mahdaba cabdi guure ayaa ka warbixisay ujeedka tababarka ujeedada halkaan aan isku imaan waxay tahay in aan tababar u sameyno shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo wasaaradaha aan bahwadaagta nahay oo ku saabsan in maxaan dhihi jiray laga tababaro wasaaradda ay ka tababarto arrimaha xuquuqul insaanka barnaamijkan wuxuu magaciisa guud waxaa la dhahaa barnaamijka joint human right program barnaamijka xuquuqul insaanka faceku ugu horeeya oon shaqaalaha wasaaradaha aan ku tababarna ma aha faceku ugu horeysay wasaaradaha waxaan kusoo tababarnay labada kun iyo sagaal iyo tobankii iyo labada kun iyo labaatankii faceku ugu horeeyay kanna waa facekii labaad muhiimadda aan u tababaraynana shaqaalaha wasaaradaha waxay tahay inay bartaan xuquuqta qof kasta oo shaqaalaha uu leeyahay shaqaalaha kala duwan inay ilaaliyaan xuquuqta dadka baahiyaha qaarka qabo agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland idris xasan maxamuud oo daafuray tababarka ayaa sheegay inay joogteyn doonaan tababarada xuquuqda xawayaanka xuquuqda noolaha oo dhan ay isku leeyihiin oo mid walba gaarka u leeyahay oo ugu horreysa inuu nabad helo inuu cadaalad helo inuu xorriyad helo inuu helo mataqaanaa qofkaas sinaan iyo fursadaha dhaqaale iyo fursadaha shaqo iyo fursadaha adeegyada bulshada dhammaantood in loo sinaado sidaas awgeed dowladda oo dhan shaqadeeda ugu muhiimsanba waa cadaalad iyo xuquuqul insaan inay ilaaliso markii laga soo tago amniga oo laftarkiisuna ah xuquuqul insaan ka mid ah qofku inuu amni helo ku noolaado amni nolol amni leh uusan cidna ka baqin uusan ka baqin muxuu ahaa xagajugleyn uusan ka baqin in loo awood sheegto intaba arrimahaas wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland waxay u tahay ahmiyad weyn in horta la barto xuquuqul insaanka asaasiyaadkiisa admaasan yahay waryahana cumar yuusuf aadana warbixinta warkaasi nala socosinaya markan dhoobley qiimaha qudaarta suuqyada magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa cirka isku shareeray waryahana xawluul aadan xuseen warbixinta warkan noo haysa suuqyada magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa laga dareemayaa qudaaryari aad u xoogan taasoo saameysay qaybaha kala duwan ee bulshada qudaaryarida ka jirta magaalada dhooble ayaa waxaa sababay rababka guga ee gebi ahaanba jaray wadooyinkii lasoo mari jiray baabuurta qudaarta ee magaalada dhoobley qaar ka mida ganacsatada iibiye qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa sheegay inay soo food saartay suuq xumo maadaama qudaarta noqotay mid kasii yaraanaysa gudaha magaalada dhoobley magacayga waxaa waaye nasra cabdiwahaab ismaaciil qudaarta adi dhanka gaaris roob baa nooga dhace buundadiyaa go'de qudaar hadda nooma soo gasha hadday soo gashana waa qaal maba la goyni karabo kiilaha nyaanyo wuxuu noqday soddon kun saddex beri hadda ka hor maanta waxaan dhaanna ma laha labaatan kunaan siisan haynaa waddadii goshaa wax noogu soo geli jira iyadan roob baa di'e maasha allah adi qudaarta hadda soon soo laguma jiro aad iyo aad bay u soconaysaa ma haysana ma ogiye waa laga la'yahay micnaha mar way soo geli mar ma soo gelayso adi goosgoos way adi waxaa sababtay waddadoo xirantoo roob ka dhace iyo buundadoo meeshaa naga jabtay magacaygana waa maxamed mukhtaar maxamed muddaan ka shaqaynayna muddo hadda ilaa toddoba bilo sideed bilooda khudaarta saa darteed xilli aad bay dadka ugu raysteen xilligii hore dhoobleyse ahaan jirtay oo aad la socotaan oo dadweynuhu ay ogyihiin tuulooyinka iyo ilaa babilashinka dhoobley oo dhan baan siinaa xilligan roob baa dhacay meel dekada waxaa go'day uu gaarigu soo mari jiray oo ahaa dhankaas iyo xeryaha dhankooda shisha xagga gaariska ah caqabad ayaa ka dhacday oo magaaladii xilligii dadkii bulshadii oo rabadaan ku jirta oo aad iyo aad xaaladooda ay u adagta oo dadkii soomayiya inay tabar daran yihiin xilli kaliil ah lagu jiro oo jilaal laga soo doogay iyo jidxidhan ku dhacay sidaa darteed marka hal mar iyo waxoo dhan nag isla noqday khudaartii sideedanaba khudaartu saaadooda ogtihiinba ma lahan raasamaal oo wax kayd galamaa sideedaba qiimihii hal marbu hawada isku shareeray kiiluhu kabtu kolkii hore ka ah shan iyo toban kun oo soomaali ah wuxuu tegey soddon iyo shan kun oo soomaali ah kiilaha yaanyada shalay saasaa lagu gadayey shan maalmood oo shalay ugu dambeeyey saasaa lagu gadayey ilaa welina meelaha qaarkood magaalada baaqi buu sidaa ku sii yahay meelaha luuqaqa aad umahadsan tahay waryahana xawluul aadan xuseen oo warbixinta hore kaasi nala socodsiinaysay hal kulkaas aad kala socotaan idaacadda beerle magaalada baledweyne mawjada sideetan iyo sedex dhibicsidii aad nagala socoteen sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan waryahana bulshada sida facebooka youtube-ka twitterka iyo websaytka intaan akhbaaradka dibadda u gudeen kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada xubinta sarrifka iyo suuqyada ee warka habeennimo waxayna kusoo qaadan doonaa daawooyinka beeraha daawada konkar ayaa la iibiyaa liitarkii shan dhibic shan dollar daawada new star liitarkeeda ayaa la iibiyaa sideed dollar daltari nus liitarkeeda ayaa la iibiyaa lix dollar profile rubiceedii ayaa la iibiyaa afar dhibic shan dollar malabiso liitarkeeda ayaa la iibiyaa kow iyo toban dhibic shan dollar xubintiina waa egeyntaa
aadumaasan yahay waryaheena bilaal daahir waana oo nala soo codsinaya xubinta sarifka iyo suuqyada warka habeennimo idaacadda beerlula warkana akhbaraadka dibadda ugu yaraan hal qof ayaa ahaa dhintay ku dhowaad tobannaan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii duufaan saabtay in saqafka kale ee tiyaatarka uu ku soo duma dadweyne wax ka daawanaya magaalada lyones ee dalka mareykanka ku dhowaad laba boqol iyo lixdan qof ayaa ku sugnaa tiyaatarka kadib markii saqafkaasi uu kusoo dhacay iyadoo dadkii ku sugnaa goobtan uu dhaawac kala duwan kasoo gaaray saqafyadii kasoo go-ay dhismaha kore madaxa dabdamiska shawn skola ayaa sheegay in shan qof ay ku jiraan xaalad halisa duufaano xoogan ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku dhashay qeybo badan oo ka mid a dalka mareykanka kuwaasoo dilay ugu yaraan saddex qof khasaare baaxadle ayaa laga soo sheegaya qeybo ka mid a koonfurta iyo galbeedka dalka mareykanka iyadoo gobolada arizona iyo sorin ay ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah bannaan kun oo qof ayaana ay ka tagtay korontada duufaantan weyn ayaa kusoo rogmtay caasimadda gobolka arizona ee leta iyadoo taasi ay saabtay in baabuur ay gadoomaan sidoo kalena geediha dhulka ay kasoo ruqaan waxaana la sheegay inay ku dhaawacmeen ugu yaraan afar iyo labaatan qof warkabanimada kala socoteen idaacadda beerula magaalada baledweyne intaas ayuu ku dhanyahay ciddii warkeenu saacid uga daracan karta baraha internet-kan kuleenahay sida facebooka youtube-ka twitterka iyo websaytka inta warkan midlabadan doo kulma doon waxayd ka tagaysaan oo geli